Midowga Afrika iyo Urur Goboleedka IGAD ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay tababar lagu horumarinayo maamul wanaagga iyo xukunka sharciga ee Soomaaliya. Tababarkan ayaa loo qabtay mas'uuliyiinta wasaaradaha dowladda, xildhibaano, ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo marti sharaf kale. Xoghayaha joogtada ah ee Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Faysal Aadan Xasan ayaa ka warramaya ahmiyadda tababarkan.
waxaan dhammaantiin wada ogsoonnahay inay ku jirno marxalad dowlad dhis ah in dowlad la dhisa waxaa ugu muhiimsanaa waxay tahay in la dhisa hay-ado ad- adag ee, oo u adeegi kara danaha iyo danta dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed dowladda waxaa laga rabo waxa ugu weyn waxa weeyaan in adeeg bulsho la bixiyo waa service delivery service deliveryguna waxaa qabtaa waa hay-adaha wasaaradaha aan ka shaqeyno hay-adaha kale ee hoos yimaada hadday aan lahayn ministerial departments iyo non ministerial departments iyo public bodieska agencieska iyo hay-adahaas annaga noo yim- ee siyaasadahooda aan madaxda ka nahay ayaa shaqada qabta haddii hay-adaha aysan awood u lahayn inay shaqo qabtaan macnaheedu waxa ay tahay dowladnimo ma jirto Ee, taasay tahay workshopkan wuxuu ku saabsan yahay Ee, waxaan ogsoonahay inay marxalado kala gedisan ay soo marto hadda dowl- dowladiska soomaaliya waxaan aaminsanahay meel fiican oo hadda un horumar la sameeyey inay taagan tahay laakiin weli million smiles baan ka fognahay meeshii aan rabnay inaan gaarno weli wax aada u tiro badan baa dowlad dhiska soomaaliya ka dhiman waxa aan rabnaa marka inaan dhammaanteen ka wada shaqayno dowlad dhiskaas aan ka shaqaynayno hadda specifically themeka sida gaarkaa loo xushayo waa rule of law ama sareynta sharciga oo ay dowladnimadu ku tirsan tahay ayaan si iyuu focuska saaraya iyo dee governance issueska ee public administration institutionska ee iyo maxaan idhahdahay waxyaabaha la xiriira haddii aysan jirin sareynta sharcigu ee dowladnimo markii laga hadlayo waa sharciga aan ka hadlayna waa systems ee ee ama shuruucda siyaasadaha waddanka lagu maamulo xeerarka waxyaabahaasoo idil baa dowladnimada xaga ee ayagaa fududeeya in hay-aduhu ay u shaqeeyaan si effective ah Tababarkan oo socday muddo saddex maalin ayaa door ka qaadan doono horumarinta maamul wanaagga iyo ilaalinta sharciga.